بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid a dagaallo si weyn loogu jabiyey maleeshaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba waxaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal kula wareegay gacanku haynta deegaanka booshareeri ee duleedka degmada aadan yabaal khasaaraha oo sii kordhaya faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan muhiimadda midnimada iyo dhibaatada kala tagga iyo khilaafka sidee uga hadashay diinteenna maxaanse ka ognahay faa'iidada ay leedahay in muslimiinta oo dhan ay ku dhegaan xarigga alleh dufcad ka qalinjabisay machadka khadiija bintu khuwaylad ee wilaayada mudug munaasabad ka dhacday degmada jowlo kelimaadkii laga jeediyey ayaan barnaamijka idinku maqashiin doonaa waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu guudagali doonaa qodobkiisa ugu horeeya dagaallo culus oo si weyn loogu jabiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka ceel cali axmed ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladani maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed waxaa allaha fadligiis tiro dhowr jeer lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyey lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay lix kale waxaana ay mujaahidiintu soo khaniimaysteen shan qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo b k m ah dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay saaka kula wareegeen deegaanka booshareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal ee isla wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkaasi lagu dilay labaatan askari oo murtadiin ah halka sidoo kalena lagu dhaawacay saddex iyo labaatan murtad haddaba si aan xog faahfaahsan uga helno dagaaladii een maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee tirada dhowrka jeer lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta waxaa qadka taleefonka si toos ah ugu jira waryaheenna yaasir maxamed oo ku sugan furinta dagaalka yaasir soo dhowow waxaad ku sugan tahay goobihii maanta dagaaladu ka dhaceen ee lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta bal inooga waran sidee wax uga dhaceen duleedka deegaankaasi waa mahadsan tahay maahirow sida aad sheegtayba waxaan ku suganahay gormaha hore ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo maalmihii lasoo dhaafay ee halkaasi ka dhacayo dagaallo culus oo cadowa allah khasaaro badan lagu gaarsiiyey saakay barqadii bilaahi duuradii waxaa duleedka deegaanka cali axmed ee wilaayada shabeellada dhexe ka dhacay dagaallo culus oo lagu jibiyey maleeshiyaadka mursidiinta ilaa iyo saddex jeer ayaa duurkooda jibiyey cadowa allahna khasaaro fogar ayaa lagu gaarsiiyey salaada casir kadib ayay haddana mar kale soo laabteen iyagoo doonaya inay qaataan waktigii saakay ay ka carareen wadaadka deegaanka cali axmed allah salligii mujaahidiinta ayaa mar kale weeraray iyagoona halkaasi haddana ka qaatay haziimo kale oo culus kana cararay wakti waa gartay yaasir bal waxaad inooga warantaa maxaa ka jira in maxaabiis murtadiin ah lagu qabtay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka ceel cali axmed waa mahadsan tahay maasirow waa uu jiraa mujaahidiinta ayaa gacanta kusoo dhigay mid kamid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaalkaasi lagu jibiyey mujaahidiinta ayaa hadda gacanta ku haya waxaa goobihii saaka lagu dagaalamay ilaa maanta waxaa ka muuqda baktiga maleeshiyaadka murtadiinta oo goobihii daadsan cadowga allahna waa maanta xisbiima adag ayaa ku gaartay duleedka deegaanka cali axmed naafirow baktiga maleeshiyaad murtadiintu waa ilaa iyo toddobo murtadsan kuugu sheegay sidoo kale waxaa laga qabtay murtad kale oo nool jeedinta ayaa hadda gacanta ku haya waa gartay yaasarow waxaad inooga warantaa xaaladda goobihii een maanta lagu dagaalamay waa sidee een caawa goobihii saakii ilaa galabta lagu dagaalamay ciidamada mujaahidiinta ayaa ku sugan cadowga allahna waa uu jabay mujaahidiintu waxay kusoo qanimeysteen dagaaladii maantay lix qori oo shan ka mid ah way tahay qorihaas wadaca ka akifudhisaban halka mid kalena uu yahay bekayn waa gartay een waxaad inooga warantaa xaaladda guud ee deegaanka ceel cali axmed deegaanka cali ceel cali axmed waxaa ka badanaysa taayada tawxiidka sidii hore ugu badanaysa الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag markan iyo mudug degmada jowle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa ka dhacday xaflad lagu soo gebagabeynayay dufcadii labaad ee machadka khadiija bintu khuwaylad kaasoo ay ka qalin jebiyeen ardayda machadka umuna khadiija xafladda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee mudug nuqabada waxgaradka waalidiinta iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta xafladda ka hadlay maamulaha machadkaasi waxaana uu ka warbixiyey waxbarashadii u socotay ardayda xilligan ka qalinjabisay machadka waxaan halkan ka warbixinaynaa insha allahu tacaala ardayda meesha fadhisa iyo axwaashooda iyo maraaxishooda daraasada iyo hadda kayfiyada ay kala yihiin insha allahu tacaala sidaad warbixinta horteedaba ku maqasheen waxay ka kooban yihiin ardada meesha fadhisaahi gabdha dhigta macadka khadiija ee degmada jawle oo maanta ka qalin jabinaya fatradiisi macadka khadiija ee horta degmada jawle waa dafcadiisii labaad dafco hore ayaan ku gebagabaynay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo suurtogeliyey muddo laba sana inay noo dhammaato kii lagu xijiyey ayaan maanta u fadhinaa fatradiisii saddexaad midkan waxaa la furay lix iyo tobankii bishii muxaram sanadku markuu ahay kun afar boqol afartan iyo shan hijiriyada muddadaa marka intaa la eg waxa weeyaan duruufaha adduunka ka jira iyo waxyaabo badan oo iska dhacdhacay daraaddeed waxaa noo suurto gashay inaan maanta u fadhino fatradiisii saddexaad fatradan marka ugu dambeysay hadda aan maanta u fadhinno duruusta lagu qaatay waxaa ka mid a qur'aanka kariimka oo toban jus ah qiraa'atan iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu salaam markaan fatradan hadda aan ku jirno aan ka warbixinayno kitaabka cumdatul axkaam ayaa noo dhammaaday waxaa kaloo lagu qaatay kitaabka tawxiid oo uu iska leeyahay sheekh moxamed ibn cabdilwahaab sidoo kale waxaa duruusta ka mid ahay fatradan lagu qaatay siirada nabiga calayhi salaatu salaam kitaabka khilaasatlbahiya tafsiir ayaa lagu qaatay ilaa toddoba juz ah ayaa noo suurto gashay waana fatradiisii saddexaad insha allahu tacaala ardadana way soo bandhigi doonaan duruusta ay qaateen naxwadaa ka mid a waxyaabay lagu bartay fatradan kitaabka ajrumiyada sidoo kale waxaa ka mid a fiqhiga kitaabka awshijaac uga sii socon doonaan ay maraakista qaybteeda kale ku biri doonaan sidoo kale waxaa bandhig dhankooda sameeyey ardayda machadka khadiija bintu khuwaylad فيا أيها المسلمون اعرفوا ما دلت عليه هذه الكلمة من الحقيقة والمعنى وتفضنوا لتفاصيل ذلك على القلوب والأعضاء وعالجوا به أمراض القلوب فهو الدواء النافع والشفاء وهو السبب الأعظم في حصول السعادة والسيادة في الآخرة والأولى من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره يضله الله ومن أعرض عنه استحوذ عليه الشيطان وتولاه فهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه وسارعوا إلى مغفرته ورضاه فقد خلقكم لأمر عظيم وهياكم لشأن جسيم خل...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كمذا أرضي لجماعة خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات في محافظة جولة من ولاية مدد الإسلامية waxaa halkaan kasoo jeedinayaa duruustii macadka aan ku qaadanay fidri saddexaad darsi ka mid ah darsigaasoo ah tafsiirka qur-aanka kariimka بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفق ولا فوفي في الصور بانك فصعق وحا سوحي مندول في السماوات سماوات كسوان إيه ومندول في الأرض أرض كسوان إلا مندول ما يشاء الله الأرضاني anigoo ka mid ah ardayda dhigata macadka khadiija binti khuwaylid liictaadi daaciyaati fii maxaafadati jawle من ولاية مدب باب قول الله تعالى أيوب بابي إنك أدو نبي محمد ولا تهدي ما نوني كرتد من أحببت عدة جعشاي وفي الصحيح وعكسوغان عن ابن المصيب بن سعيد بن المصيب وحلقوري عن أبيه أبي سوى كسوري قال وحو يرادي لما حضرت أبا طالب أبا طالب مركي كسو حاضرتي الوفاة جيريدي جاءه وحاويه من رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم نبتقليه نحريس دوشي ساعاته وعنده أبا طالب أكتسنا وحا هذي عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له وحي أدهن فقال له نبي وحي هذا أبا طالب يا عمي أذر قل ده لا إله معبود حق وعبد مجر إلا الله ألما هنه كلمة وكلمة أحاج لك أن كوجد بها كلمة عند الله لا أكتسه
anigoo ah nimco cabdulaahi macalin oo ka tirsan ardada dhigata maxadka khadiija binti khuweylid liacdaa'i daaciyaati fii maxaafadati jawlad liwalaayati mudug alislaamiya kitaabu ljihaad jihaadka ayuu kitaab yahay aljihaadu luqatan waxaa la dhahaa almashaqa wasdilaaxan waxaa la dhahaa qitaalu lkufaari liiclaa'i kalimati illaah wa sharaa'idu wujuubi ljihaadi jihaadka waajibnimadiisa shuruudiisu sabcu khisaalin toddoba arrimood waaye alislaamu midda ugu horeysa alislaamu qofku waa inuu muslim yahay walbuluuqu waa inuu qaangaar yahay walcaqlu waa inuu caqli leeyahay walxuriyatu waa inuu xuriysan adoon ahayn wadukuuriyatu waa inuu lab yahay wasixatu waa inuu caafimaad qabo wadaaqatu cala alqitaali dagaalka waa inuu awoodo باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعهما قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناسب أو جازم anigoo ka mid ah ardayda dhigata machad khadiija bintu khuwaylid liicidaati daaciyaat fii muxaafadati jawlah min wilaayati mudug alislaamiya can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu allah ka raali noqda canhu abu hureyra xaggiise qaala abi hureyra wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam idaa goortii ka bara oo takbiirsado fi salaati salaada dhexdeeda sakata mid aamusa ayuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam hunayhatan wax yar qabla an yaqra'a intuusan aqrin ka hor faqultu waxaan ku dhahay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow biabii anta wa ummii hooyadii aaba ayaan kugu furanayaaye arayta bal ka waran sukuutaka aamuskaaga bayna atakbiiri waalqiraa'ati qiraa'adii oo takbiirta u dhexeeya maa taquulu maxaad tidhaahdaa qaal nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam aquulu waxaan idhaahdaa allaahumma allahayow baacid fogey beynii aniga beenkayga iyo wa beyna khadaayaaya gafafkayga inta u dhexaysa kamaa sida baacadta aad u kala fogaysay oo kale beyna almashriqi waalmaqrib qorax ka soo bax iyo qorax u dhac allaahuma allahayow naqinii iga nadiifi min khadaayaaya gafafkayga kamaa sida yunaqa looga nadiifiyo athawbu alabyadu marada cad min addinasi wasakhda allaahuma allahayow iqsilnii iga dhaq min khadaayaaya gafafkayga bilmaa'i iiga dhaq biyo iyo wasalji baraf iyo walbaradi qobe markan waxaa idinku soo maqan kelimaad ay xafladda ka jeediyeen naqiib cali maxamuud maalin naqiib cabdiraxiin bacadow iyo nabadoon xuseen rooble afrax gabdho waxaan arki jiray sidaan oo kale diinta u akrinaya ee qaadanaya bashaaraad oo qaadanaya amaalmarin kuwa dahab la siinaya waa soo joogi dad waxaa jira marka dariskeenna oo walaalaheenna oo gabdhuhu idin lamid yihiin ee aan diintan oo kale gaarin iyo cid wax u sheeganaysa aysan jirin waxaan leenahay bashaaraan haysannaa ilaahay walaalaha diintan nagu tarbiyeeyey ee nagula taliyey amase adinka idin baray ilaahay kor ha ka dhigaan leenahay gaaladana allaha jebiyaan leenahay adinkana waxaan idin leenahay walaalayaal mugdigu waxbarasho la'aanta iyo jahligu waa mugdi waxbarashada iyo aqoontuna waa iftiin iftiina idinka muuqanaya waxaan leenahay iftiinka sii wata owlaaddiinna ku beera dadka darsaalkiinna ee aan haysan ee dumarkooda guryaha joogo u faa'iideeya raggu ragga waa u faa'iideeya dumarku dumarka u faa'iideeyo waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo wax badan baad qalbigeenna aad baraarujiseen inay gabdhuhu diinta ay ku fiican yihiin dadku ma wada ogeyn markii wiilka la gelin jiray hadday dadku saan garanayaan gabdhahana way geli lahaayeen inaad diinta ka og tihiin inaad ka balaaqo fiican tihiin hadda gabdhuhu sidoodabana iskoolka ilmuhu ka soo baxaanoo waa guriga hooyooyinka waaye waxaan dareemaynaa inay gurigeenna ka soo bixi doonaan dad ahludiin ah inay ka soo bixi doonaan dadka aad guryahooda tegi doontaan haddaad gabdhatiin amaad hadda joogtaanna dadka inay ka nasiib badan yihiin taasaan ayadaan u arkaynaa waxaan leenahay allah idin barakeeyo waad arkaysaan gabdhahan oo sida ilaahay ugu talagalay u asturan oo u xijaaban allihii marka xilligaas ka soo gudbiye xilligaan soo gaarsiiye na soo wada gaarsiiyey ayaa mahad iskale in looga mahadiyana way tahay haddana intaa loogu daray cilmi iyo qur'aan iyo tafsiir iyo naxwe waa wax aan la dhegeysan karin cid kastoo ilaahay ka raali noqdaana heli karta nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi man yuridillaaha bihi khayran yufaqihu fi diin qofkii ilaahay khayr la doono wuxuu fahamsiiyaa diinka qofka uusan ilaahay khayr la dooninna diinkuu ka madoobeeya saaska uusan ilaahay khayr la doonin wax diina ma fahamsiiyo waxaad ogtihiin hadda gabdhaha jooga meelaha ay nimankan riddada u joogaan sida aad qur-aanka u akhrinaysaan uma akhriyaana way haysaan meesha annaga aad qur-aanka noo akhrinaysaan hor fadhisaan oodna baraaruujyadan kuwo ka midu indhahanaga ay ilin ka keeneen ayaga baalka layaa sacab iyo jaanay ka keenaan waxaa la rabaa qof kasta wixii uu xambaaray oo diin ah inuu isagu marka koowaad naftiisa ku dhaqmo inuu naftiisa ku dhaqmo kabacdi ou gaarsiiyo dadka jiiraanka iyo deriska la'ah kadibna ummadda muslimiinta ou gaarsiiyo waxaan ka sugaynaa kaalintiina inaad qaadataan ilaahayna uusan dib idiin celin oo aad noqotaan daaciyaalkii gobolkan mudug gaarsii lahaa diinka allah idinka dhigo ilaahay sidaasaan idinkaga baryaynaa waxaana idin leenahay dadaala dib ha u dhicinina nafteenna iyo naftiinnana waxaan u dardaarmaynaa allah cabsidiisa horta waxaan u ducaynayaa marka koowaad gabdhaha in ilaahay cilmiga ay xambaareen ilaahay maaragta uu ka ajar siiyo ciddii iyaguna maaragtay juhdi gelisay sida maktabka dacwada oo intaas maaragtay soo dadaalayey maaragtay xaqna loogu lahay ilaahay iyagana inuu ka siiyo ajar iyo xasano ayaan ilaahay uu weydiinaya dhammaanteena ilaahay isuukaaya dembi dhaafo intaa bacdigeed waxaan dardaarmayaa walaalayaal waxaa meeshaan lagu baranayaahi waa wixii dhaxalkii nebi moxamed weeyaan oo ilaahay intii uu soo diray axadkii uu khayrka badnaay wixii uu la soo diray iyo shaygii uu nooga tegey oo aan ka dhaxalnay weeyaan ilaahayna subxaanahu watacaala markuu nabigiisa yidhi iweydii wuxuu yihi waquul rabbi sidnii cilma nabi maxamedow iweydiiso cilmi adduunyo iweydiiso ma uusan dhihin ilaahay oo wuxuu yihi inaan cilmi kuu kordhiyo iweydii ikhwaani filaahi marka waxaan amranahay haddaan nahay muslimiin ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula walaa tubdiluu acmaalakum sidaasaa ilaahay yidhi qofka bini aadamkaahi wuxuu amran yahay inuu alle iyo rasuul adeeco hadduusan macrifo lahayna wuxuu ku adeeco nabina ma yaqaano ilaah wuxuu ku adeecana ma yaqaano camalkiisana ma ilaashan karo waxaa laga yaabaa maantana inuu khayr sameeyo gelinka hore gelinka dambena uu sameeyo camalkiisa wixii burin lahaa marka cilmiga iyo fahamka diinta islaamka sida aan ugu baahannahay adduunyada mashruubaadka iyo ma'kuulaadka maskanka iyo malbaska iyo waxwaayaha maaragtay nala ku salliday oo aanan ka maarmin shayga keliya ee kasii looga sii baahi badan yaha weeyaan in qofku uu fahmo kitaabkiisa iyo diintiisa ilaahay wuxuu noo sheegay inuu soo diray rasul maxaa rasulsa la soo diray arsala allahu arrusula lihidaayati annaas ila diin alxaq والعبادات الصحيح والأخلاق الفاضل التي تساعدهم في الدنيا والآخرة qofku hadduusan diin lahayn oo uusan faham lahayn oo uusan ku dhaqan diimeed lahayn dadka maanta aan la dagaalamayno oo maanta lagu xasmiyey caddaan lixi waxaan kaga bedelaanaynaa ma jirto ilaa diintaan kaga bedelanahay fahamkeeda iyo ku dhaqankeeda waxaan marka naftayda iyo tiinaba aan boorinaya iyo cid kasta oo ay maqlaysa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu hanuuniyo diintiisa ku dhaqankeeda iyo fahamkeedaba sidaasaana maarata nafteeda iyo tiinaba u dardaarmaya intaasna waan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا
barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay muhiimadda midnimada iyo dhibaatada kala tagga iyo khilaafka sidee uga hadashay diinteenna maxaanse ka ognahay faa'iidada ay leedahay in muslimiinta oo dhan ay ku dhagaan xarigga alle waa qaybta saddexaad taxanaha duruus tarbawi ah oo culimaa u diinku u soo jeedinayaan dadka muslimiinta haddaba xalqadan waxaa soo jeedinayaa sheekh cabdiraxmaan filin oo ka mid ah culimada diinta islaamka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin qaala tacaala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بإذن الله تعالى إلهي هدو نو إذن سبحانه وتعالى waxaan meeshan kaga hadlaynaa aayadda qur-aankan akhrinay macnaheeda guud inaan iska dhaadhicinno sababtu muhiimadda ilaahay noo abuuray waxa weeye inaan qur-aanka ilaahay ku dhaqanno wey qur-aanka ilaahay akhrisna maaha barashana maaha akhris iyo wuxuu u baahan yahay iyo camal buu u baahan yahay aayadda ilaahay wuxuu nagu yidhi wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu arrinna ilaahay wuu naga wuu nagu amray midna wuu nagaga reebay ilaahay wuxuuna amray dhammaanteen inaan ku midowno kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu naga reebay inaan kala tagno midda koowaad waxaan fahnay waxaa lagu midoobahaya waa kitaabka ilaahay ee baybal iyo dimuqraadiyad iyo xeer iyo qabiil iyo jinsiyad laguma midoobahayo waxaan lagu kala tegayna waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala allah wuxuu leey walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaahum lbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwii ha noqonina kala tegay iskhilaafay diintii ilaahay markay barteen oo xaqii ay barteen oo diintii ay ogaadeen oo shareecadii ay u timid kadib kuwa iskhilaafay ha noqonina wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim ilaahay goodi weyn muqdabadhiga wuxuu yidhi kuwa markay diinta ilaahay fahmeen oo xaqiiqa arkeen kadibna iskhilaafay ururo xarakaad qabaa'ilo kala jabay diinta ilaahay ku kala tegay cadaab bay leeyihin ahlu naar wey ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahy waadiicu allaha warasuulah ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولله أضيع رسول كيسنا أضيع هايس خلافنا هذه كتابك الله قاطع السنة لغة محاول خلاف وحبا هايس خلافنا أو مركا الفشلانتان أو ديننا أي بابادو warhoy halla samro midowga ha lagu samro ninkaas haddana haygaan raacayso dhihin wasbiruu ina allaha maca asaabiriin aayadaha faraha badan ilaahay wuxuu nagu amrahayaa bilijtimaaci waalulfa inaan midowno wuxuu nagaga reebahayaa aayadaha ilaahay can alikhtilaafi waalfuruqa min acdami maa awjabahu allahu wa rasuuluhu cala almuslimiin in la midoobo ilaahay waxaa ummadda ku waajibiyo rasuulkana ummadda muslimiinta ku waajibiyo waxlaa uga wemi ka mid tahay sheikhulislaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay raximahullah asalka weyn waxaa weeye iyo aasaaska weyn ee ruuxna looga maarmayn alictisaam bixabli illaahi jamiican wa anlaa yatafaraq ina kitaabka alla la qabsadoon la kala tegin wey min acdami usuuli lislaami weeye waa islaamka aasaaskiisa waxlaa u waaweyn buu ka mid yahay arrintaa marka waa inay dad ku digtoon ay qaataan oy fahmaan baa loo baahan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan buu asagana inagu amray xadiidiisa nabiga waa kuu leeyahay xadiidkii abu hureyre uu wariyey ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warin wuxuu leeyahy in allaha yardaa lakum halaatan wa yasqadu lakum halaata saddex arrimood ilaahay raalli buu idinkaga noqon saddex arrimoodna ilaahay waa idinkugu xanaaqahayaa ilaahay wuxuu idinkaga raalli noqonhayaa midda koowaad an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay keligii inaad caabudaan oo ilaahay loo sharig yeelin tabaaraka wa tacaala midda labaad wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu inaad kitaabka ilaahay ku midowdaan oo wada qabsataan oon kooxa loo kala jabin aan la iskhilaafin weeye midda saddexaadna waxaa weeye dadka mas-uuliyiinta ah inaad khayr la doontaan iyo wanaag la doontaan oo u nasteexaysaan nasteexadu waa inaad walaalkaa wanaag la doonto inuu hormaro laakiin inuu balaayo ku dhacdo fashilmo haddaad la doonto diinta islaamka kuma jirto ilaahay saddex buu idinkugu xanaaqahayaa waxaa ka mid hor maxaa lasoo sheegay iyo maanta maxaa jiray su-aal fara badan iyo maalkaa oo dayacdo weeyaan saddexda arrimooda marka ilaahay uu raalli kaaga noqonayo daaridaha ilaahay aan rabno wey ilaahay inaan diintiisa ku midowno inaan kala tegin weeyaan imaamu nawowi wuxuu ku leeyahay fii sharxi muslim amrun bilusuumi jamaacati almuslimiina wa ta'alufi bacdihim bacdin wa haadaa ixdaa qawaacid alislaam dadku inay ku midoobaan kitaabka alle oo isweheshadaan waa qatiirarka islaamka mid ka mida weeyaan nabiga xadiid kale wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam calaykum biljamaaca wa iyaakum alfurqa waxaan idin amrahayaa inaad midowdaan waxaan idin kala digahayaa idinkii iyo kala tag فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة نبي حوليه الشيطانك ummadda dhan wuu la jiraa laakiin labada iyo halka wuxuu ku badan yahay halka ayuu ku badan yahay aada oola jiraa jamaacaba jamaacada ka badan tahay buu kasii fog yahay jamaacaba jamaacada ka yartahay wuu la joog badan yahay shaydaanku nebigu wuxuu yidhi jannada raaxadeed iyo waasaxnimada ninkii raba midnimada muslimiinta ha laasimo haddaan ilaahay subxaana wa tacaala rabno inuusan na cadaabin waa inaan ku dadaalno inaan midnimada muslimiinta ilaalino haddii marka beeca aan ku galno diinta islaamka ama masale khaasa ama tacalum cilmi ama camalu saalix aan ku galno hal ruuxoo ka bixi kara male jamaacadii oo ku taagan hawshii nin ka bixi kara male haddii kulli ay ka wada baxaan barnaamijkii hadda waxaan ku heshiinay oon beeca ku gallay inaan jihaadno xuduuddana oogno dulmigana iska qabanno hal ruux oo ka bixi kara male markaa rabana waa geli karaa markaa rabana waa ka bixi karaa sharcigu ma yeelahayo waa arrin aan bannaanayn marka ayu mas'ala diiniya dhan bay u taala arrintaas ilaahay waa kuu leeyay marka subxaana wa tacaala wa awfuu bilcahdi in alcahda kaana mas'uula waxaa weye war ballanka oofiya ballanka aakhare waa la isweydiin doonaa marka ibnu kathiir raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay cuhuudda dadku ay galaan ee diiniga ee sharciga in laga baxa ma bannaana waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun dadka muslimiinta ammaanadoodii iyo cahdigooda inay ka baxaan ma bannaana haddii ummadda dhankaaga kala tagto oo arrintii lagu banlabay ay ka baxaan adigu inaad ka baxdo ma bannaana diinta islaamkuna kuma ballaana xaqana kuma bannaana marka in la iska ilaaliya la doonahaya kulli qoorta waxaa inoo suran ballan aan qaadnay oo ah inaan kitaabka ilaah u gargaarayno inaan midnimadii islaamka soo celinayno ilaa aan khilaafa raashida ka helno in hawshaa ku taagnaanayno hawshaa marka ha lagu taagnaado haan lagu dadaalo insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى